halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad bisha disembarna waa toddoba iyo toban sannadkuna waa laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si wada jira halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo xuseen barre aadan
aaldheere iyo kutooka banaaney ilaa taqajo soob hadda la sheego oo xoolo ku nafisaan ka mid yihin walaalow xoolihii meeshan horta joogeen ariga horta bahalka la yidhaha inta badan wuu dhammaado dadka gacantiisa way dhaafeen geelina la mid buu noqday dadka inta badan way guureen oo hadda deegaankan innaga aan joogno tuulay aheeda way guureen oo ilaa lixdan kilomitir meel noo jirtay u guureen
kaasi waxa uu ahaa cabdi wardheere oo ka mid a odayaasha deegaanka tokujo ee waqooyi bari kenya oo ka hadlaya abaar kulul oo deegaanadaasi ka jirta faahfaahin ayaannu idinka haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan kiniisad jirta in ka badan hal qarni oo ku taalla dalkan maraykanka oo loo beddelay masjid warbixin ayaan iyadana idinka haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka doodaya mashruuc adkaynaya in qaraar walba oo khuseeya xaaladda magaalada qudus aanu wax saamayn dhinaca qaanuunka ah yeelanaynin waajibna ay tahay in laga laabto arrintan ayaa daba joogta aqoonsigii uu madaxweynaha maraykanka donald trump magaalada qudus ugu aqoonsaday caasimadda israa'iil hase yeeshee mooshinkan oo halbog ah oo ay dowladda masar sabtidii shalay soo gudbisay loona qaybiyey xubnaha golaha ammaanka ee shan iyo tobanka ah laguma carabaabin maraykanka amaba donald trump diblomaasiyiinta ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in golaha ammaanku uu mashruucan cod u qaado isniinta soo socota amaba talaadada si uu meelmar u noqdo waxa uu u baahan yahay in sagaal xubnood ay oggolaadaan islamarkaana aanay mid ka mida dowladaha kursiga joogtada ah ku leh oo kala ah maraykanka ingiriiska faransiiska ruushka iyo shiinaha aanay adeegsan codka diidmada qayaxan ee fiitooga loo yaqaano
wararka ka imanaya gobolka californiya ee galbeedka dalkan maraykanka ayaa sheegaya in la xakameeyey qaybo ka mid a dab xoogan oo qabsaday kaymaha gobolkaasi shaqaalaha gurmadka iyo ciidamada dabdemiska ayaa sheegaya in ugu yaraan siddeed kun oo ciidamada dabdemiska ah ay ka howlgaleen xakamaynta dabka qabsaday kaymaha gobolka californiya howlgalkan ayaa waxaa ku baxay kharash gaadhaya sagaal iyo siddeetan milyan oo dollar dabkan ayaa saameeyey ugu yaraan boqol kun oo hegtaar oo dhul baaxadiisa lagu qiyaasay
ilo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan qoyska bilyaneerka reer falastiin sabiix al misri iyo saaxiibadii ayaa royters u sheegay in lagu xiray dalka sacuudiga si su'aala loo weydiiyo kadib socod shaqo oo uu ku tegay magaalada riyaad xabsiga al misri ayaa daba socda howlgalkii ugu ballaarnaa oo dhinaca sifaynta ah oo ay dowladda sacuudigu qaado taariikhda kaasoo beegsanaya rag maalqabeena waxaanu xariga taajirka naxdin ku noqday ganacsatada urdun iyo falastiin halkaasoo uu ku leeyahay maalgashi aad u baaxad weyn al misri waa sacuudiyaan uu asalkiisu falastiini yahay waxaanay ilawareedyadu sheegayaan in la xiray talaadadii lasoo dhaafay saacado uun ka hor xilligii uu qorsheynayay inuu dalkaasi ka dhoofo waxaana markaa la kaxaynayay uu gudoomiyey kulamo madaxda sharikadihiisu ay isugu yimaadeen sabiix almasri waxa uu baajiyey munaasabad casho ah oo arbacadii caasimadda dalka urdun ee cammaan uu kula lahaa xubnaha golaha maamulka ee bankiga al carabi iyo ganacsato ay bahwadaag yihiin wakaaladda umaanay suurtagelin inay la hadasho almisri sidoo kalena dowladda sacuudigu kamaanay jawaabin codsi ku aadanaa inay dhacdadan ka faalloto
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington safaaradda maraykanka ee jabuuti iyo ururka shirkadaha yaryar ee dalkaasi ayaa dhowaan kulan isugu yimid kulankan ayaa looga hadlayay sidii safaaradda maraykanku ay ugu gacanqaban lahayd shirkadaha yaryar islamarkaana loo dhiirigelin lahaa maalgashiga hindisaha iyo hal abuurka dadka dhallinyarada ah wariyaha v o eda jabuuti ramadaan muuse oo kulankaasi ka qayb galay ayaa waraysiyo kala duwan waxa uu la yeeshay dhallinyaradii kulanka ka qayb gashay warbixintan ayuuna kasoo diray shukri cabdilaahi maxamed shukri maxaad ka shaqaysaa aduu ma shirkad baad leedahay anuu shirkad baan leeyahay waxaan furay shirkadayda labadii kun iyo koob iyo tobankii waxaanan ka shaqa waxaan furay shirkadii ugu horeysay ee jaamacadda sare jaamacad baan furay si gaara loo leeyahay oo magaceeda la yidhaahdo instituiska shukri kulamada noocan oo kale marka la iskugu yimaado sidan dadde si madax bannaan u shaqaystaa maxaa looga dan leeyahay ujeeddadu maxay tahay kulannada noocaniya waa kulanno aan sanadkii haddaan ugu yarnahay toban amba shan iyo toban jeer aan qabanno wasaaradahaan kala shaqayno ururada gaarkaan kala shaqayno safaaradahaan kala shaqayno markaas waxaan koley koley dhiirigelin gelinaa dhallinyarta shirkad abuurka rabadaan muuse aad baad umaadsan tahay v o waad ku maadsan tahay waxaa laydhaa magacayga faarax coofle baa laydhaa faarax maxaad ka shaqaysaa adugu waxaan leehay entreprise shaqaan leehay meherad baan leehay waan halkan ka furay jabuuti dhexdeeda maxay ka shaqaysaa waxay ka shaqaysaa ardayda iyo adeegsiga way ka shaqaysaa meelo badan bay geeska afrika ku leenahay halkan uu quraate mahin meelo badan baan ku leenahay ardayda ayaanu qabanaa shaqooyin badan jaamacadaha soo qorno maxaan ku dhaha wadano badan ilaa dhowr iyo labaatan wadan baan ku xidhannahay marka kuwaasaan usoo dhib yaraynaa sidii ay ardaygiisi waxbad fiican u dhigan lahaa meel fiican ugu degi lahaa dood ba halkan ka dhacday fikiraa la isweydaarsaday maxaa kaaga baxay dee arrintan oo kale rabadaanow waxaa halkan nooga baxay waxaan la kulannay safaaradda maraykanka dhallinyar reer jabuuti oo raba shaqooyin inay furtaan dhallinyar kale oo shaqooyin laba oo shaqaale leh oo wax qabsaday inteed saddexdaaba qaybood iyo saxaafaddii oo meesha joogto inta saddexda afartaaba ayaan meesha ka wada sheekaysanay doodo badan baa furnay dadka inta badan waxay ka cabanayaan lacag waan mashruuc baa madaxayga ku jira eese laakiin ayaa maalgelinayo ayaa ka warramaya maalgelintu waa wax ugu dambaysa weyaan ise laakiin waxaa ka horraysa inuu qofkan waxaan doonaba qofkii maba doonaya wixii inuu sameeyo wuu ka sheekaynaya marka qofkaasi wax ma qaban karaya dhallinyar aan maanta halkan kula kulanay oo badan waan furfurnay waxaan ka tuurnay maxaan ku idhahdaa culays badan oo oona jirin ay isdul saareen oo ka mid ah maalgelintii waxayga waa inuu qornaado waxayga waa inay dowladdu la socoto waxayga waa inay dowladdu maalgeliso sheekooyinka caynkaas waxba kama jiraan qofku waa inuu isagu keeno isdiyaariyo markuu isagu isdiyaariyo wixiisa dhaqaajiyo cid walba way raacay hadday shacab tahay hadday dowlad tahay hadday maxay tahay way dibad joogsan haddii tahay garab galay saas weeyaan asalaamu calaykum maxamed giira galab waay maxamed shirkad baad leedahay aduu maxaad ka shaqaysaa shirkad baan leeyahay waxaan furay 2008 shirkaddu wax weeyaan multimedia waxaa la yidhaahaa mega video doodii imika halkan iyo fikirkii de la isweydaarsanaya halkan maxaad isleedahay maanta dee waxba kaaga ifteemay
horta dooda waa wax wax ku soo beerinaya suqtuu dhallinyarta sida proje mashruuc oo doonaysa inay hirgeliyaan mashruucooda hadda jeer waxaanan u oran lahaa waxaa habboon qofku intuu keligii meel mashruuc keligii u wado waxaa ka qurux badan inuu dad kale gacanta isqabsadaan siday u hirgeli lahayd mashruucyaashoodii oo ku dhan anigu waa faysal jaamac roble waxaan ahay shirkadleyda gobolka cabdisabiix waxaan samaynaa shirkadayda waxay ku takhasustay inay samayso lakreygan iskoolka lagu dhigto maashirta iyo qalamada shirkadayda waxay ku taallaa gobolka cabdisabiix halkaa waxaan abuurnay kii yaan dhaqaajinay markii u horeysay faysal waxaad nooga warantaa doodii halkan iminka dee waad ku jirtay waad ka qayb qaadatay fikir baa la isweydaarsaday maxaa kaaga baxo kaaga iftiimay adiga ambaad is leedahay maanta dee waad ka dhex aragtay doodan wallaahi aad aad bay u fiicneed shirkadda bilowgaygaba markaan shirkad la abuurayo waa inaad samaysay business plan wax la dhahdo bilowga shirkadda si waxaad samaynaysay macnihii qorshihii waxaasoo dhan markaad qorshaha lagula eego ee lagu ansixiyo ayaad heli karaysaa maalgelin baananku waxay ka dhaqaaqayaan business plankaaga suu yahay shaqadaadu waxay tahay waxaa oo dhan ayaa ka dhaqaaqayan markaa kadib iyo maalgelin suleymaan barkad cabdilaahi waxaan ka shaqeeya kumbaniga la la concord israaqiil oo dhismaha kamid dhismaha ka qayb gala oo kumbaniyadii ugu horreeyey jabuutiya fikrado badan oo qurux badan baan kala kulmay dhallinyar badan oo reer jabuutiya oo meeshay doonaan ay ka socdeen hayjadaha ka socda caasimadda ka socda haween iyo rag bale yaan la kulmay markaa dhibaatooyinkay la kulmaan bay noo sheegeen annaguna dee khibrad baanu leeyaho waxaan ahay nin dee inta badan baa cimshir ahaa xeerarka ku takhasusay marka fikradahaygii waan uga dhiibay elected member baan ka ahay chamber de commerce ko secretary baan ahay member de bureau markaas maxaa yeelay fikradda iyadii si waxaan arkaynay waan la qaybsaday waana ku faraxsanahay dadka walaalaha ee doonaya say la dagaalanka shoomaashka iyo shaqaala'aanta camal la'aanta la dagaaltamaya doonaya berina toona waa kuwa kumaniyada yeelan doona cashuurta bixin doona wadankooda wax ka iibsan doona maalgelin doona dee dhallinyarta jaamacadaha ka soo baxaysana noo shaqo geyn doonaa marka ilaahay kashiisa ay siiyo si fiican bay u dhacday ilaahayna ku gargaaro fikradahoogaas aduu wad ka waaya aragsan tahay dhallinyar weeyaan iyo ku sideed u arkaysayeen howlahan da iminkaay ku jiraan iyo niyadooda waa caynkee wallaahi daa dhallinyarta way naga nasiib badan yihiin annaka waxay nagaga nasiib badan yihiin waxaa jira kuwa in yarun ka weyn shan sano iyo wax ka yarba ka weyn oo kumaniya sameeyey shukri ka mid tahay shukri cabdilaahi maxamed ay ka mid tahay iyo dhallinyarta cladijon entrepreneurka kula jirta rabadaan muuse v o a jibuuti
wararka ka imanaya gobolka waqooyi bari kenya ee soomaalida ayaa sheegaya in halkaasi ay weli abaar ka jirto roobabka ayay wararku sheegayaan inaysan dhulkaasi si wanaagsan u gaarin cabdi wardheere oo ka mid a waxgaradka deegaanka ay abaartu ku dhufatay ayaa la soo xiriiray wariyaha v o eda ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire v o eda waxaan ula soo xiriiriyey odayaashii tokojo maadaama ka mid aanahay oo duqeydii kulli aan hadda isla wada joogno meeshan odayaal fara badan aan ay fadhiyaan dhibaato horta fara badan oo horta abaarta ay keentay waayo horta v o eda waxaan ula soo xiriiriyey waa tahay maxay tahay marka v o eda waxaad ula soo xiriirtay ee abaarta ee hadda saameynteedan ku yeelatay deegaano badan oo gobolka roobab waa ka dayan deegaankiinan tokojo ilaa cilaan celdheere ilaa iyo banaaney ee xuduudda ah roob kama horin miya ceeldheere iyo kutoka banaaney ilaa tokojo roob hadda la sheego oo xoolo ku nafisaan kamid ihin walaalow v o eda waxaan ula soo xiriiriya waxaa jirta xoolihii meeshan horta joogeen ariga horta bahalka la yidhaha inta badan wuu dhammaado dadka gacantiisa way dhaafeen geelina lamid buu noqday waa tahay dadka inta badan way guureen oo hadda deegaankan inaga aan joogno tuulada aheeda way guureen oo ilaa lixdan kilomitr lixdan kilo mayl meel noo jirtay u guureen ilaa macalimiin waa tahay marka deegaankii ilaa celdheere ilaa banaaney ilaa iyo kambisamaki deegaankaas waa deegaanka xuduudda saaran ee bariga kenya ayaa deris la tihiin soomaalida dadka u dambeeya ayaa tihiin marka abaarta ma dib bay idiin soo celisay oo gobolkiiba dib ugu soo noqonaysaan mise waad ka baxaysaan annaga gudahan horta soo gelayna oo maaragtay banaanka uma bixi karno oo hadhaw dhowr qof bay dileen waa tahay yaa dilay dhowrka qof waxaa dilay cidan jiiraanka anaga booran ay yidhahdaan ha marka dabcan markaad daaqi u gudubteen baad ku dirirteen daaqii daaqi dhulka waddanka inoo daayay leeyihin ayaga daaqi bay reebanaya waa tahay marka hadda maxay tahay marka culayska idan haysto abaartii waa midaad taqaanin idinku soo noqnoqonaysay marka ma dhulkii aad marka hore u daaqdoonan jirteen baa culays idan ka haystaa mise xoolihii waa idan ka baxay xoolihiina way naga baxeen oo xoolihii maaragtay way naga baxeen wixii soo harayna way guureen oo ilaa lixdan kilo mayl bay inoo jireen meesha waxaa kusoo haray waalid dad duqey ah iyo bilcaan iyo carruur keliya baa meesha kusoo hareen iskuuladii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii adeegyadii kale ka waran maadaama dadkii xoolo dhaqatayiina ka baxeen dadkii soo haray maxaa loo maxaa adeega loo fidinayaa ani macalimiinta iskuulka haddii la furo waxay akrin doonaan ilmo ay u akrin doonaan galaas ma sheegi kari meeshan cunug imaanaayo inuusan jirin baan u malayn haye marka gargaar baan codsanaynaa annaga tuulada hadda aan joogno ma qabto sbensar isbitaal ma qabto marka gargaar baan codsanaynaa waxaa ka koowe horta wax la cun waa tahay mar wax la cunaad laadihiinba wax la cunaaba lalaaya haye nimanka siyaasiyiinta ee lasoo doortana maana arag consolo iyo m b haddii la yidhaha ka dhibka jireen haystaa midkaas ee v o eda aan ula soo xiriiray waa tahay ma is leedahay marka in ay jirto kaalmo ama gargaar laydinla soo gaari karo oo iminka haddii aad v o eda u mariso aad heli kartaan inay jirto de waxaa waaye haddii adiga aad un maaragtay dhib u qabto inaad un maaragtay idaacadaha iyo meeshii marka ayada wax kala dhawood ku arki karta inaad un la xiriirto waayo waa tahay deegaanka tokojo hadda wax geeri ah ama hayaanka kasokow xoolihii gacanta ka baxeen dad oon ama gaajo ama cudur u dhintay ma jiraan cudurka horta dadka way jiran yihiin oo hadda marar bay la daasan yihiin dadka qaarkii weli hadda wax dhintay mara ilaa way u egyihiin waa tay odayaashiinan v o da iminka la soo xiriir dhulka howdka kala soo xiriirayo dabcan culeys weeye waxaa hadda idin hayo xiriir kale aad usoo samayseen xiriiro ma la samayseen marka maamuladii sida telefoonka hadda ad iigu soo dirto oo kale idin maamulaya deegaankaasi oo baahidiina ma u gudbiseen dufiishinka haddana laga xukumo waan tagnay kol dhexdaas oo maaragtay waan u gudbinay dhibka anaga cabashada anaga waan u gudbinay sida kale qaylina uma yaro maaragtay waan la xiriirnaa meesha aan umalaynay inaan wax oo telefoonna waan dirna waa tay maxaa ilaa iminka jawaabaad helaysiin odayaashiinan hadda iminka gurmadka qaylidhaanta sameynaya wax hadda gurmad oon helnay oo hadda annaga hadda na soo gaaray intaan hadda ayaga kuleelka u jira mada marka tii jirtaa taas saasaad ogaanaysa kaasi waxa uu ahaa cabdi wardheere oo ka mid a waxgaradka deegaanka abaartu ay ku dhufatay ee gobolka waqooyi bari ee soomaalida kenya oo la hadlayay wariyaha v o ed ee halkaasi maxamed faarax shire
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a kaniisad jirta in ka badan hal qarni oo ku taala magaalada syrcos ee dalkan maraykanka ayaa loo bedelay masjid muslimiin u badan qaxooti oo ka faa'iideysanaya dastuurka waddankan oo ogolaanaya sinaanta xuquuqda goobaha cibaadada ha ahaato kaniisad ama masjid ayaa tallaabadan ku dhiiraday faahfaahinta warkan waxaa inoo haya jacfar kukaay waxa uu ku yaallaa xaafadda syricuse new york waxaana laga dhisay dhagaxa guduudan calaamaddii isdhaafka ahayd ee kristankana waxaa lagu beddelay bisha astaanta waa muslimiinta dhismahan hadda waxaa loo bixiyey masjidka ciise ibnu maryam afar sano ka horna waxaa loogu yeeri jiray kiniisadda holy trinity gudaha ayaannu u galnay waxaana ku xardhan qur-aanka kariimka ah oo ay ka mid tahay aayad micnaheedu uu yahay ilaahay dembiga oo idili wuu dhaafaa yuusuf soyl waa mas-uulka masjidka ciise ibnu maryam mar walba waxaan idhaahdaa derbiyadani waxa ay boqol sano sugayeen inay qur-aanka dhegaystaan kanina waa nooc ka mida dareenka aan bilowgii horeba qabay yuusuf soyl waxa uu tan iyo bilowgiiba qayb ka ahaa dadaalka kiniisaddan masjidka loogu rogay waxaanu qirayaa inaanay wax fudud ahayn in jabaqda aadaanka kiniisaddan laga dhex maqlo dadka qaarkood aad ayay uga caroodeen kuwo aanan weligay arag ayaa aniga shaqsiya carooday dadka qaarna waxa ay iiga gabanayeen maraykannimada kiniisadda holy trinity waxaa la dhisay horraantii qarnigii labaatanaad waxaana ay u adeegtay qaxootigii jarmalka iyo talyaaniga ahaa ee sii kordhayay xilliga in badan ayaa halkan isku guursaday tiro kalena waaba lagu aasay laakiin isbeddelka dhismaha dadka deegaanka ayaa saameeyey kiniisadda in badanoo dadkii ku xirnaa ah waxa ay u wareegeen tuulooyinka waxaana beddelay hir cusub oo qaxooti muslimiinu badana waxaannu ciishka qaybsannay dad badan oo kala duwan ugu dambayntiina si nabad ahoo weliba fudud ayay ku oggolaadeen fikirka ah in kiniisadda masjid loo beddelo sannadkii labada kun iyo tobankii ayay roman katoligu xireen kiniisaddan ku taalla syricus inkastoo ay jireen dad doonayay in ay bixiyaan lacag saddex laab ah si ay baar amaba kalaab ugu beddelaan haddana waxaa muslimiinta looga iibiyey lacagtaas aad uga yar si weli ay u sii ahaato guri lagu cibaadaysto waxaa durbaba bilaabmay in dayactir lagu sameeyo dhismaha kuraastii ayaa la fujiyey waxaana alwaaxdoodii lagu hagaajiyey saqafka waxaa la masaxay kumannaan calaamadda kiristanka ee isdhaafka ah waxaana la fujiyey calaamadihii saliibka oo lagu keydiyey meel gaara si ay xusuus ugu noqoto guriga waxaan u baahannahay inaannu ururinno waxoogaa lacaga si aannu ugu beddelno nalalka masjidkan waa uu ka beddelan yahay kuwa kale ee aagga ku yaalla sababtoo ah ma laha qol gaar ah oo ay dumarku ku tukadaan mana jiro derbi ragga iyo dumarka kala sooca masjidku ma laha mu'adin iyo imaam gaar ah maadaama uu muslimiintoo idil u dhaxeeyana qof kasta wuu addami karaa salaadana dadka ka bixin karaa sajaad samiir waa afar iyo toban jir ka yimid dalka afghanistaan isaga ayaana addamaya aniga ayaa nafsadeyda tababara dadkana way igu dhiirigeliyaan inaan aadaamo maalmo yar ka hor ayaanan bilaabay qaxooti ka kala yimid dalal dhowrah ayaa ku nool agagaarka masjidka laakiin adeega masjidku kuma koobna muslimiinta oo keliya mak kaas waa maamulaha xarunta waxbarashada norsid run ahaantii waxa ay isku arkaan inay xaafadda oo idil u adeegayaan bakhaarka raashinkooda dadka oo idil ayuu u furan yahay ma aha xubnaha masjidka iyo muslimiinta oo keliya ee waxa ay doonayaan inay bulshada oo idil u adeegaan yuusuf siol waxa uu leeyahay ha rumaysanin waxa aad ka aragto warbaahinta si ka duwan sida lagu fakero maraykanku si aan la rumaysan karin ayay u soo dhoweeyaan dadka ka duwan waxaanay qof walbaa ku jecel yihiin sida uu yahay
aada ayuu mahadsanyahay jacfar kukaay oo warbixintaasi inoo soo diyaray islamarkaan inala socodsiinaya halka aad ka dhegeysanaysaana waa laantar soomaaliga ee v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad weli nagala socotaanna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a tabinteennii aroornimo haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa la diyaara maxamuud mascade
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo horyaalka waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee inter milan oo maalmahan aad moodaysay in ay iyadu booska ka cariirsanayso kooxda yubentus ayaa gurigeeda lagu dharbaaxay oo kooxda yudenisa ayaa saddex iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee turinana tirataaleeg waxaa kaga badisay kooxda naaboli oo saddex iyo hal ayaa lagu dhuftay roomana gurigeeda garoonka olombic stadium ee magaalada roma ayay ku ciyaaraysa hal iyo eberna waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee kalyari horyaalka dalka ingiriiska haddii aan jaleecana kooxda kubadda cagta ee lester city ayaa gurigeeda lagu dubtay oo crystal bales ayaa saddex gool ee waxba kaga badisay guusha crystal bales waxa ay keentay inay kooxdu sagxadda hoose horyaalka dalka ingiriiska kala horraynta ay ka kacdo oo bartamaha horyaalka dalka ingiriiska ay haatan kooxaha ku jira gashay arsenaal waxay gurigeeda kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee newcastle united saddexdii kulan ee kan ka horreeyeyna kooxda arsenaal wax guula ma aanay ka gaarin horyaalka dalka ingiriiska oo laba bareejo iyo badis ayaa dusha loo saaray laakiin habeenkii xalaha ciyaaryahan masad usil ayaa ka fujiyey kooxda walow aanay bononi quman soo bandhigin haddana saddex dhibcood oo diriqi ah ayay newcastle united ka heleen brighton and hof albion gurigeeda ayay kula ciyaartay burnley waxaa lagu kala baxay eberi eber bareja oo labada kooxood midna wax dhibic ka badan garoonka kalema aanay tegin chelsea oo southampton kula ciyaaraysa garoonka stanford bridgena hal iyo eber ayay ku badisay ciyaaryahan marcos alonso ayaa goolkaasi u saxiixay kooxda watford oo ka mid ah kooxaha wanaagsan ee dalka ingiriiska weliba maalmahan ciyaar wanaagsan soo bandhigaysay tan iyo siduu macallinka bortugiiska u dhashay ee silva ula wareegay majaraha kooxda kubadda cagta ee watford ayaa waxaad moodaa in haatan habeenkii xalay ahaa guuldarro culus oo weliba aad u ba'an dhabarka loo saaray afar gool iyo hal ayaa iyada oo gurigeeda ku ciyaaraysa loo howiyey waxaana ka badisa kooxda halsfin town oo ka mid ah kooxaha iyagu xilli ciyaareedkan ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska ka yimid stoke city oo garoonka britaniya stadium ku ciyaaraysa islamarkaas inay adag tahay in gurigeeda looga adkaado ayaa si qumaati ah lagaga badiyey oo kooxda westham united ayaa saddex gool iyo waxba ku qabatay waxaa xusid mudan in ciyaaryahan antarabij oo kooxda kubadda cagta ee stoke city isagu xilli ciyaaroodkii kan ka horreeyey u ciyaarayay uu isagu goolasha mid ka mida u dhaliyey ku soo noqoshadiisii garoonkii uu ku ciyaari jiray ee britaniya stadium manchester city waxa ay kala baxsanaysaa murqaheedii ciyaaraha oo maalinba maalinta ka dambaysa guulba guul ay ka wanaagsan tahay ayay kooxdu gaaraysaa habeenkii xalay ahaana waxay ka mid waxay ku durdurisay mid ka mid a kooxaha lalahaa waa ay soo dhowayn karaan ciyaarta manchester city oo tottenham hatsba ay afar gool iyo hal ku qabteen qaybtii hore ciyaarta waxaa lagu kala nastay hal gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee manchester city ay ku sarraysay ciyaaryahan hundowan ayaana isagu goolkaasi u saxiixa kooxda manchester city hase ahaatee qaybtii labaad ee ciyaarta markii laisugu soo noqday ciyaaryahan kevin dubruna oo aad moodaysay inuu ka xanaaqay iskuday ee kooxda kubadda cagta ee tottenham isku dayeen in ay dhaawac xoogan ku gaarsiiyaan weliba ciyaaryahan dilcali oo takabaalla ku qabtay hase yeeshee uu ka badbaaday in uu lugta ka jabo ayaa gool qurux badan oo weliba carar ay ka muuqatay marka la eego xawliga uu kubaddaasi ku darbeeyey ayuu ka dhaliyey kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba weliba goolhayahoodu waa uu isku dayey kubaddaasi inuu bixiyo hase yeeshee xanuunkeeda iyo xooggeeda ayuu celin kari waayey ciyaaryahan gabriel husuus ayaa kooxda ka cunay rigooro loo dhigay hase ahaatee raxiim starlin ayaa soo qatimay goolashii kooxda kubadda cagta ee manchester city oo laba gool ayuu ka dheliyey walow sagaashankii daqiiqo ciyaarta markii la gaarayna ciyaaryahan erigson uu gool u helay kooxdiisa kubadda cagta ee tottenham hatsba manchester city ayaa guusha ay gaartay kadib waxa ay ku damaashaaday qolka ku beddeshaan dharka marka ay ciyaartu dhammaato waxaa aadna moodaysa inay fariin u dareeyeen macalin morino oo kulankii kan ku horreeyey ee toddobaadkii hore markii ay ka badiyeen uu ku tilmaamay kooxdu siday u dabaaldegtay in aysan anshaxa ciyaaraha kubadda cagta waafaqsanayn waxa ayna ciyaartooyda la arkayay iyaga oo ku damaashaadaya isla markaasina odhanaya eray ay ka mid yihiin baska aad difaaca u dhigtaan iyo banooniga aan wanaagsanayn ee aad dheeshaan nama celin karayo si kastoo ay noqotaba kooxda kubadda cagta ee manchester city haatan horyaalka waddankaasi waxay ku hoggaaminaysaa afar iyo toban dhibcood la arki doonay maanta waxa ay manchester united fasho marka ay kulan adag iskaga hor yimaadaan kooxda wesbermij albion oo guriga kooxda wesbermij lagu ciyaarayo dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa haatan ee kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
aada uu masan mascade oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha waa tahay xuseeno waxaa lasoo gaaray xilligii aan dhegeystayaasha hawada u marin jirnay kaalimihii heesaha bal nagula nasta codkii macaanaa cabdulqaadir jubba iyo heestiisii luula adna quruxda luulaay rabbi kugu lifaaqay codkaasi macaani cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo heesta luula ayaannu dhegihiinna kaga sii tegaynaa intaannu dib u kulmayno aniga iyo xuseen barre aadanba waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo